subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiin heno kuwooda ugu waaweyn siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed oo maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb kadib markii uu baaqday safar ay shalay ku tegi lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed arimaha gudaha iyo maamulka gobolka banaadir oo go'aano ka soo saaray qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya oo guulo ka sheegatay dagaalka ka dhan al-shabaab ee ka soconaya deegaanada maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle xukunka dabeesha oo fara ba'an ku haya soomaalida ku dhaqan dalkaasi kenya lagu dabaaldegayo aas-aaskii hirshabeelle oo lagu qabtay degmada warshiq ee gobolka shabeellada dhexe maalinta musiibooyinka oo diyaarisay gurmad la gaarsiiyo deegaanada laga cabsi qabo inay saamayso duufaanta ilniino raashka oo mar kale duqaymo culus ku garaacay qaybo ka mid a dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal saake waa jimco taariikhduna ay ku beegantahay lixda bisha oktoobar sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyagoo subax saaka kuwooda ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhan haddii aanu ku biloawno siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halkaasi uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud kadib markii uu baaqday safar ay shalay ay ku tegi lahaayeen magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka oo ay hogaaminayaan guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan brofesor jawaari iyo weliba shariif xasan sheekh aadan oo sidoo kale soo noqday madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la warinayaa inay maanta ku wajahayihiin inay gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halkaasi oo ay kula kulmi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud islamarkaasina ay kala hadli doonaan xaaladda cakiran ee ka taagan deegaanada koonfur galbeed kulankan oanu xooga ka helnay ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh iyo mucaaradka koonfur galbeed ay isla meeldhigi doonaan waqtiga muhiimka ah ay tegi doonaan siyaasiyiinta mucaaradka magaalada baydhabo iyo sida ay tahay in xal looga gaaro doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya wayadii ugu dambeeyey siyaasiyiinta mucaaradku walaa xoogan ay ka muujinayeen gudoomiye hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo u waramay laanta afka soomaaliga ee v o b b c da ayaa waxa uu sheegay islamarkaasina uu si adag kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada koonfur galbeed iyo in haddii muddo kordhintii golaha wadatashiga qaran ay u sameeyeen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu uu saameyn uu ku yeelanayo heshiiskii golaha wadatashiga qaran ay gaareen iyo weliba heshiiskii dhex maray siyaasiyiinta mucaaradka koonfur galbeed iyo madaxweyne lafta gareen islamarkaasina uu goobjoog uu ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud anuu maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan uu meesha ka saaray in ay saameyn isku yeelan karaan heshiiskii golaha wadatashiga qaran amiis afgaradkii golaha wadatashiga qaran ay gaareen ee muddo kordhin sanad dheyri ah loogu sameynayo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada soomaaliya iyo heshiiskii siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxtooyada koonfur galbeed ee dhex maray islamarkaasina madaxweynuhu goobjoogka ahaa waa kan guddoomiye hore ee baarlamaanka soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya
madaxleedkiisi wuu dhammaaday waxbaa lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyey inuu fuliye waay horta xukuumadaha hadday noqoto xukuumadda federaalka iyo kuwa federal member stateska intay isu tagaan waxbay soo jeedin karaan ma ogiye qodob dastuuriya waxna kama bedeli karaan heshiisna kama geli karaan heshiiskaas ciwaankiisa waa heshiiska doorashooyinka waxay ku heshiiyeen inay jeediyaan qodobadan heshiiska labay kala heshiiskaas waxaa isu yimid xukuumaddii dhexe iyo dowlad goboleedada xukuumadooda isu yimid waxaana asaas u ah og dowladdan waa federaal ogow federaalkana waxaa asaas u ah waxaa haya dastuurkaas federaalka haya marka dastuurka federaalka waxa laga taabanaya inay isu yimaadaan proposal ay jeediyeen ay u jeediyaan baarlamanka federaalka kan wuu ka duwan yahay reer koonfur galbeedaa ku heshiiyey soomaali meelba kagama jirto keliya waxaa garantoorka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo ballan qaaday in la fulin doono marka labadan heshiis way kala yihiin madaxweynaha waa ka wada hadalnay madaxweynaha dee asaga waxaa lagu heshiiyey in la fuliyo heshiiskan sida uu yahay oo madashu ay ku heshiisay waa soo jeedin waana la diidi karaa waana la ogolaan karaa marka labadan heshiis- madaxweynaha horta in lagala hadlo uma baahna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka heshiiskaas asaa qabtay asaa heshiisiyey marka uma baahna in lagala hadlo because heshiin
guddoomiyihii hore ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxuu ka hadlayay xaaladda cakiraned ka taagan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka gobolka banaadir ayaa go-aano kasoo saaray qaadashada kaarka aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed kadib kulan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar islamarkaasina uu gudoomiyey gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo uu garab fadhiyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane axmed macalin fiqi waxaana si wada jir ah ee kulankan ee u shir gudoomiye lagaga hadlay dardargelinta horumarinta qaadashada adeega aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed oo haatan si habsami loo socdo shirkan oo ka dhaca xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimayaasha hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka mudane cabdiweli cali cabdulle maamulada degmooyinka gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan iyada oo goobta uu shirkanu ka socdana lagu soo bandhigay habraaca nidaamka qaadashada aqoonsiga qaranka iyo muhiimadda uu leeyahay muwaadiniinta soomaaliyeed agaasimaha hay-adda aqoonsiga iyo weliba diiwaangelinta qaranka mudane cabdiweli cabdulle oo shirkan ka hadlay ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin inay si hufan loogu adeego muwaadiniinta soomaaliyeed islamarkaasina qaadashada aqoonsiga qaranka uu yahay mid muhiim u ah muwaadinka gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu taageerayo nidaam kasta oo lagu xoojinayo dowladnimada iyo amniga dalka wasiirka arrimaha gudaha ayaa dhinaciisa tilmaamay in nidaamka aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed uu muhiimad gaara uu leeyahay marka la eego dhismaha dowladnimada horumarinta adeegyada bulshada nabadgelyada iyo xaqiijinta muwaadiniinta waa kan afhayeenka maamulka gobolka uu ka warbixinayo kulankan iyo waxyaabihiisada gaarka loogu gorfeeyey
bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa shir gudoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee maamulka gobolka banaadir iyadoo shirkani uu goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin fiqi maareeyaha hay-adda aqoonsiga qaranka iyo hoggaanka arrimaha bulshada ee taliska booliska soomaaliyeed Eh, shirkan ayaa waxaa toddobaadkan loogu hadlay daadejinta iyo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka kaasi oo muhiim u ah qof waliba oo muwaadin soomaaliyeed ah, islamarkaana uu horey u qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo madaxda kale ee ugu sarreysa dalka soomaaliya dhowaana la filayo in degmooyinka gobolka banaadir laga bilaabo si muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo fursad ugu helo qaadashada kaarka aqoonsiga qaranka kaarka aqoonsiga qaranka waxa uu sahlayaa in qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ah ee si dhow loo aqoonsado islamarkaana uu taasi ka qayb qaato sugidda amniga iyo xaaladaha kale ee sahlaya in la ogaado shakhsiga qofka muwaadinka soomaaliyeed ah Eh, sidoo kale shirka waxaa loogu hadlay eh, la shaqaynta eh, laamaha amniga qaybahooda kala gedisan iyadoo lala dagaalayo maandooriyaha garanwaayga khawaarista ah islamarkaana la adeegsanayo bulshada qaybahooda kala gedisan community booliskana ay qayb ka noqonayaan sugidda amniga si loo dardargeliyo amniga guud ee caasimada dalka soomaaliya sidoo kale eh, waxaa loogu hadlay eh, shirkani sidii loo dardargelin lahaa garab istaagga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba kuwa difaaca shacabka ee dagaalka sifeynta khawaariska ka wada guud ahaan dalka soomaaliya iyadoona maamulka gobolka banaadir ay garab istaag buuxa u samaynayso dhammaan qaybaha kala gedisan ee ciidankaasi dagaalka kula jira ee khawaarijta horeyna eh, maamulka gobolka banaadir dhinac walba oo saad haddii ahaan lahayd iyo qayb walba oo ay u baahan yihiin ciidanka xoogga iyo kuwa difaacaba u gaarsiisa haddana ay la garab taagan tahay sidoo kale eh, shirka waxaa loogu hadlay u diyaargarowga roobabkan hiigaanka ee la filayo inuu ka da'o magaalada muqdisho iyo saadaasha la bixiyey allaha naga nijeeye xaaladaha el nino taasi oo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho u magacaabay guddi eh, u diyaargaroobaya xaaladahaasi nagu soo fooda leh allaha naga nijeeye iyo weliba asigoo baaq u diray gudoomiyaasha gobolka banaadir culamo diinka soomaaliyeed ganacsatada hay-adaha heer federaal iyo cid waliba inay markaasi u diyaargarowdo sidii ay kaalin ugu geysan lahayd haddii ay timaado xaalad u baahata gurmad degdega sidoo kale waxa uu guddoomiyaha baaq u diray ee la- ee dadka barakacayaasha ah iyo dadka ku hoos nool guryaha burbursan ee gobolka banaadir iyo guud ahaan magaalada muqdisho inay ka feejignaadaan xaaladahaas nagu soo foodalay islamarkaana ay ka dheeraan ay ka dheeraadaan goobahaasi si aysan hadhowti saameyn ugu yeelanin xaaladaha la filayo in oo ka da'o roobabka iyo weliba darbeelaha sita ee la saadaaliyey ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab istaagaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo xoogaga difaaca ee madaniga ah ee dagaalka safeynta ah ka wada guud ahaan dalka soomaaliya ee lagu bacsanayo kooxaha khawaarijka ah
waxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir uu ka warbixinayay kulankii ee maga- xarunta dowladda hoose ee xamar ka dhacay geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay dagaalka ka dhan al-shabaab ee ka soconaya deegaanada maamulada hirshabeelle iyo weliba galmudooga halkaasi oo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka isku dhinaca ah dagaal adag uu kula dhex marayo dagaalamayaasha shabaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya mudane cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala ayaa mar uu ka qaybgelayo dood ku saabsaneed dagaalka shabaab waxuu ka hadlay eh, sanad kadib waxa uu qabsoomay dowladda federaalk ee soomaaliya al cadaala ayaa shaaca ka qaaday in la muquuniyo shabaab islamarkaasina ay hoos u dhacday awooddii ay lahayd dagaalame ama ay lahaayeen dagaalamayaasha shabaab sanad ka hor siduu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka waxa uu xusay in nidaam ahaan ciidan ahaan iyo weliba dhaqaal ahaanba ay haatan u burbureen dagaalamayaasha shabaab kadib duulaano culus oo lagu qaaday sida uu sheegay wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxa uu tilmaamay intooda badan ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee cagta mariyeen xarumihii ay ugu adeegi jireen ama ay ku adeegi jireen iyo weliba kuwa ay ku tababari jireen dagaalyahanadooda warkan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo sidoo kale gobolada dhaca bartamaha soomaaliya ay si xooli ah ay kaga socdaan dagaalka u dhexeeya ciidamada huwanta iyo dagaalamayaasha shabaab warkii subaxaasa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysatahay waa nageynta cidda warka iyagu seego waxay dib kale- kaga heli karaan bareen internetka warkan kiisa xiga nabad iyo warsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel